ganacsatada suuqa barxadda yaasiin ee degmada xamarweyne oo dhowaan gubtay ayaa sheegay in dhulkii ay ku ganacsan jireen lagu wareejiyey shaqsi ganacsade ah waxaana ganacsatadan oo banaanbax isugu yimid ay tilmaameen in guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir madaale uu ganacsade ku wareejiyey dhulkooda taasina aanay marnaba yeeli karin waxa ay sheegeen in soddon sano ka badan ay halkaasi ku ganacsanayeen dowladda federaalkana ay dhaqaalo badan ka qaaday maantana ay dhacday in xuquuqdooda la dudsiiyey oo qof kale lagu wareejiyey dhulkooda taasi ayayna tilmaameen inaanay ahayn islaamnimo iyo soomaalinimo weli ma arag arrin ugub ah waaye arrintan dad soddon sano ku ganacsanaya meesha hantidooda ku gubatay soddon sannona degganaa canshuurnana laga qaadaayey hanti in maal iyo degmadana wax maala iyo hanti naga qaadaysay oo taakuleen doolo maantana meeshii soddonka sanno naga aan ku ganacsanayni canshuurtana looga qaadaayay in lagu wareejiyo nin ganacsadaah islaamnimona ma ahan soomaalina ma ahan soomaalinimona ma ahan nin ganacsadaah ayaa la siiyey maadaama nin ganacsada la siiyey ma hal qof saddex boqol labaatan iyo toddoba qof hal qof miyaa loo duudsiin karaa soomaalinimo miyaa soomaalinimo miyaa soomaalinimo miyaa islaamnimo miyaa waa ma yeelayno waana dhimanaynaa xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa marar badan dhacday in sidan oo kale ay hantida dadka soomaaliyeed xoog u adeegsadaan iyagoona u gacangeliya shakhsiyaad ganacsato ah